xili dalka ay ka jirto abaara aad u daran ayaa qaar ka mid a shacabka ku nool degmada xudur kuwa oo isugu jiro xoolo dhaqato iyo barakacyaal ayaa wajahaya xaalad biyo la-aan oo aada u daran xilligan la joogo shacabka ku dhacan degmada xudur ayaa hay-adaha soonfalka iyo wasaaradda gargaarka duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka codsaday in gargaar bini aadanimo loola soo gaaro gaar ahaan dhanka biyaha
sababteenna abaar ka dheerati wadanka abaartis badati anaga obis degmada dhajarti geediga waaye haani koraadla waaye haani hoosana ilaahay muqaadiridla waaye eelku naftireenna eel maan dheeri dheere afwiinu kii hudur dhammadina miska koy ilaahay la ista amaaray daqi diinyo deegaanka uu dheer dhulkateenahan ku oroorayo beled idbaadinimsnadi eele beledka guhaan meel kasta dharkii idka jara hibinaan haada dhatiyo goh kinimiska koyayahay hata haalhey ininsu dhamiinay dhudhurusho rafad aani shantii naferina misheena shansaadika deeriyahay may wajahaana ini oo sawayaal kala oo eelduurada bahaan bersho antana duuku waayaan kalaas nagati margan hagaaska intilashaani diini waa diinwaay ini berkahatana diini kuweydi dooyin duuka jaraana midin gado ilaahay muga ooraysaa gobolka oomba ka taga rag xalay sagaal saaci bar yimidba ceelka jooga waa u jeedaan inaan oomanahay riyad baan u baahannahay noo qodo ceelasha waa maadada koob maadada labaad nolol ma jirto wax nolol mar haddii biyo layaa nolol ma jirto nolosha koowaad waa biyaha marka adduun weynaha iyo ilaahiya guriga dowladda koonfur galbeed federaal ba waxaan ka codsanaynaa in nalala soo gaaro macnihii biyo